waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sb s com au xariijin soomaali
kadib xanibaadihii adkaa ee lagu soo rogay saraha dhaadheer ee flemington iyo north melbourne ee magaalada melbourne weli waxaa socdaa dadaallo lagu doonayo in lagu caawiyo dadkaasi taageerooyin gaarana loo fidiyo golaha islaamka ee gobolka victoria oo i c v la yiraahdo iyo ururo kale ayaa dadaaladaasi hadda wax ka wada xaflado ay ku dhigeen xaafadahaasi dhowaana waxaa ka qayb galay qaar kamida bulshooyinka kala duwan ee markaasi sarahaasi degan injineer cawil xasan waxa uu ka mid yahay dadka sarahaasi degan una ololeeya isla bulshadaasi waxa uu ka qayb galay dhowaan barnaamij ay i c v du halkaasi ku qabatay waraysi aan la yeeshay ayaa waxaan ku weydiiyey bal sida uu arko dadaalka ay wadaan hay-adaha ay ka mid yihiin golaha islaamka ee gobolkan victoria waxaana uu yidhi marka hore xasan waa mahadsan tahay sida ugu martiqaaday waraysiga maanta barnaamij halkan ka dhacay runtii wuxuu ahaa barnaamij aada u qurux badan oo communitiga isugu imaatay qeybaheeda kala duwan multiculturalka sida soomaalida eritreanka ethoobiyaanka asianka dad badan isugu imaadeen marka waxaana soo qabanqaabiyey islamic council of victoria aa soo qabanqaabisay marka runtii barnaamij aada u qurux badan ayuu ahaa barbeque ayaa meesha lagu cunay cuntana maaragtay boksyo ku jirtana dadka waa la siiyey faamiliyadii imaaday marka runtii aad ayuu u wanaagsanaa ujeeddada runtii waxay ahayd in maaragtay communitiga ay engagement support ahaan lala sameeyo oo maadaama ay lockdown ay galeen ay ku jireen muddo badan wixii mental xanuun iyo waxyaaba ku saabsan in laga caawiyo oo dadka isku imaadaan oo wada sheekaystaan oo ay farxad dareemaan oo qofkii lala sheekaysto qofkii dhibaato qabana markaas maaragtay qaas loola sii hadlo oo markaas lagu sii xiro takhaatiir dhinaca maskaxda ku shaqalayo waxaa loogu talagalay barnaamijkan saraha dhaadheer degan oo bishii juulaay xanibaadaha lagu soo rogay adiguna meeshaad degan tahay maxaa caqabada ah oo dhibaato ah oo dadka meeshaas degan haysta walahi dadka meesha degan caqabada iska support maaragtay ayay ka cawdaan inta badan dad badan oo dhahay sarahan degannahay oo maaragtay waxyaabihii supportka dowladda ay ku bixinaysay qaarkood waxay dheen nama soo gaarin sida kombyuutara dadka la siinayey caawimooyidka waxyaabo kale oo dadka lagu caawinayay marka waxaa kaloo jirta maaragtay dadkii gurya isaga xirnaa oo u baahan maaragtay support dhinaca maskaxda ah qaarkood u baahan marka waxaa hadda programkan i c v da usoo qaban qaabisana saas u ahaa waxay kaloo shaqaaleeshiyeen ilaa shan qof oo dhallinyaraha oo dadka kala duwan ah soomaalida eritreyaanka yno carabta marka dadkaasna dhallinyaradas way shaqaaleysiiyeen oo programkii in dowladda ay ku caawisay dadka ay dadkii dadkii communitiga xaafadaha eryada degana ay ku shaqaaleysiiyeen marka waxqabada fiican ayay runtii sameeyeen waa garta waxyaalaha mararka qaarkood laga cabanaya waxaa ka mid a in inkastoo dowladda iyo hay-adaheedu ay diyaar la ahaayeen adeegyo dadkaas loo fidiyo haddana laakiin ma ahayn baa la leeyahay adeegyo ku habboon bulshada markay noqoto diintooda iyo dhaqankooda iyo arrimahaas wax ma ka jiraan
wallaahi arrimahaas aniga si fiican ugama warqabi laakiin hadda programkan kale oo program dowladda funding looga soo qaato waa i c v ay sameynayso marka program dhinaca diin dadka runtii ka caawinayo hadda saa aragtay maanta cunto dadka la keenay cunto waxayd islaamiga soo ma garan dadka diintooda aad baa loo xushmeynaya oo dadka xataa la shaqeeyey oo program ka shaqeynaya dad muslimiina waaye organizationka wado programka waa organization muslin ah marka runtii dhinacaas shaqo fiican ayay ka qabteen dhinaca kale oo dadka waxay ka cabanayeen waa sida hadda reportkii oo ombudsman ka soo baxay in guryihii lagu xiray xuquuqda biniaadanka laga qaaday in askar badan meesha la keenay marka cabashooyinkaasaa jiro ilaa haddana weli dad cabanaya way jiraan oo maanta qof dadka hadda meesha isugu imaadad ayaa ka cabanaya maaragta dhahay weli arrintaas cabashay ka muujinayeen marka iyo inaan wax waxqabad dowladda u sameynin sida kombyuutaradan ka hadla oo kale camal iyo dhan kombyuutarana lama soo gaarsiin marka marka way jiraan dhibaatooyinkaas dad badan oo cabanaya way jiraan weli waa garta adiga maadaama guryaha aad degan tahay saamaynta ama xanibaaddii ama banduugii lasoo rogay sidee kuu saamaysa adiga qoyskaaga
wallaahi dee xorriyadda naga qaadmatay oo waxaan ku xirnayn marka hore laba isbuuca baan ku xirnayn meesha marka banaanka uma bixi karin adeeg nagu filan ma haysanin oo maaragtay saan xurabna uma soo iibsan karin labadii maalmood ugu horreysay wax habeeraatee cunto naloo keenay maysan jirin ama caawimaad ah oo aad baa runtii arrintaas dhibaato u ahayd laakiin kabacdii dowladda d h s ka iyo waxay keeneen cunto fiican ayay markaas kabacdii keenayeen marka dhinaca excess lacang dad badan oo waayeela excess aan samayn karin oo bannaan ku bixi karin dad medication u baahnaa sida hooyadii oo kale camal medicationkeeda ku adkaatay sida ay maaragtay u hesho laba isbuuc ee xayrneed aan maalmo ka bacdi ayaa loo keenay oo dhibaato badan runtii aan kaga marnay marka dad badan ayaa maaragtay askarta badan meesha la keenay runtii aada maaragtay maskaxiin cabsi u gelisay oo maadaama waddamo dagaal sokay ka socdaan ama waddamo dictatorship ay ka imaadeen ama qaarkood jirdil lagu saa sameeyey maaragtay markii meel lagu xiray oo askar badanna bannaanka lasoo dhigay ilaa shan boqol gaarayso waxay ku abuurtay mataqaanaa welwel badan iyo cabsi iyo maaragtay marka marka dhibaatooyinkaasaa jiray runtii marka dhibaatooyinkaas wakhtigaasi jireen hadda lix bilood meelahaasa laga soo wareegay weli dhibaatooyinka dadka ma ka soo kabsadeen baa leedahay mise weli maskaxdooda jirta wallaahi dhinaca maskaxiyan wakhti badan ayay qaadanaysaa laga yaaba inay sannado qaadato ilaa hadda lama garan karo wakhtiga dheer sababta ay keeni karto long term effectiga ay yeelan karto lama ogaan karo laakiin waxaa loo baahan yahay programmadan hadda i c v ay sameynayso oo mental support uu ku jiro oo kale dadka in maaragtay connection lala sameeyo engagement markaas la wareysto oo qof kasta maaragtay qofkii dhib qaba markaa halkaa laga caawiyo si loo ogaado dowladdu ilaa waagii marka laga soo bilaabo xanibaadahan lasoo saaray wax ku filan ma qabato si dadka looga caawiyo dhibaatooyinka soo gaaray iyo saamayntii xanibaadda ay ku yeelatay wallaahi dowladda waa hadda d hska dadaal badan ayay muujisay oo maaragtay waxay maaragtay co healthy maaragtay baa lacag dowladda siisay funding saysay oo dadka ka caawiyo wixii hadda mental support ayagana qofkii cabasho muujiyo guryaha saraha dheer hoostooda waxay keeneen dad shaqaala ayagana dad ay shaqaalaysiiyaan oo isla community ka soo jeedo oo shaqa runtii fiican halkaas ka qabteen ayagana dhallinyaro badan ayaa la shaqaalaysiiyey oo dadka siiyo masks sanitize iyo social distancega ka wacyigeliyo marka dhinacaas aad ay runtii dadaal fiican uga sameeyeen dhinaca nadaafadda saraha aad ayay ugu dadaaleen oo dad badan ayay shaqaalaysiiyeen oo awalto afar qof shan qof aa meesha ka shaqayn jirtay hadda ilaa labaatan qof meelahaas ama ka badan soddomo ilaa afartan ku dhawaadaatan kuway shaqaalaysiiyeen oo security badan ayaa galab kasta ku arkaysaa meesha iyo qof shaqaale ay la socdaan level kasta ayay tegayaan oo kelinayaan securitygana wuu ishu ku hayaa in la kelin kareeyey soo ma garan sarta horteedana waxaa ku dhegan cleaning schedule oo template waraaqa ku dhegan waqtigeeda la geliyo marka maalintii ilaa lix jeer ay kalin karayaan ilaa adiga afar jeer shan jeer waxay sameeyaan waxa la dhaho touch points meelaha batanada liftiga iyo iyo meelaha la tataabto gacmaha badan tataabtaan waxay sanadtaas ku sameeyaan waana nadiifiyaan hal marna waxay sameeyaan waxa la dhaho deep cleaning oo maaragtay musqulaha iyo floorka iyo mataqaanaa ay mobbing ku sameeyaan dhaqaan marka dhinaca nadaafadda aad ayay runtii dadaal ugu sameeyeen oo lacag badan iyo qarashaad badanna way ku bixiyeen dowladda dhinaca dadka maarata faamiliyada tiro badan oo dabo qof ama ka badan ana guryo ayay mataqaanaa ay urareen kale oo qofkii rabo inuu ka guuro xaafadda xaafadahaas kale ee magaalada banaankeeda ah taaneed iyo taranganiina iyo iyo eryooyinkaas dad badankood urareen oo guryo waxay dejiyeen oo dhulka ah oo maatafar qol ama shan qol ah ama hadba faamilka tiradiisa ku xiran tahay maanta gabadhaan isla hadlaynay oo faamily badan haysatay waxay dhahday guri laba dabaqaa la dejiyey oo deyd weyn leh oo aad runtii u wanaagsan oo aad bay runtii uga mahad celinaysay marka dhinacaas guryahana waxqabad fiican ayay ka sameeyeen dowladda runtii ugu dambeynta marka hay-adahan oo kale i c v iyo kuwa kale iyo dowladda maxaad jeclaan lahayd inay dadka sarahaas degan u qabtaan wixaadda ka dambeeya walaa waxaan jeclaan lahaa inay maarata dadka engagement la sameeyaan oo waxyaabaha ay cabanayaan maarata ay ka caawiyaan oo haddii hadda maartaqaanaa maalin la dhaho engagement aa la sameynayo kole dadka dhan lala socodsiiyo hadda howlkan oo kale north melbourne community center ay dhahaan maaragta facty takinaan sameynayna dadka dhibaatada ama cabashadooda aan aruurinaynaa oo dadka dhan si fiican loo wargeliyo oo maaragtay raadiyahayaasha soomaalida iyo meelaha kale iyo waraaqahay boostada ugu diri karaan xafiiska dhska qof kasta gurigiisa marka haddii arrintaa la sameyo dadka dhan imaadaan dadka marka wixii cabasho ah ayagaa soo gudbinayo markaasna waxqabad ayaa laga sameyn karaa insha allah hal mid haddaan ku daro midda guryaha ku saabsan gabadha guriga warbixinta egeysiisa waxay dhahday lacagta ijaarkaan weydiiyey ijaarka waxay ku dhahday isla ijaarkaan bixinaya oo fom waxaan buuxiyey ribeyda oo ijaarka halkaan aan ku bixin jiray guri saddex qol halkaan ku dekanayd isla ijaarkii aan macaragtay guri shan qolaa la dijiyay ugu dhahday aan ku bixiya kaasina wuxuu ahaa injineer cawil xasan
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho